بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لحية طبناد من كتاب سفينة النجاة فصل الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع salaadii baa laga soo hadlay waa la soo dhameeyey salaaddii zakadaa ku xigtay iimaankii iyo islaamnimadiina awal baa laga soo hadlay labadii fasalo u horreysay sakadii baa ku xigta al amwaalu amwaasha iyo xoolaha allatii taasoo telzamu ay waajibayso fiihaa dhexdeeda fiihaa amwaashaa dhexdeeda azakaatu zakadu sittatu anwaacin waa anwaacu lix xoolaha zakadu ka waajibayso oo zakada laga rabo waa lix nooc alamwaalu allatii talzamu fiiha azakaatu sittatu anwaac waa anwaacu lix lix noocoo xoolaha ka mid ah baa sakadu ku laasimtaa oo lagu leeyahay sakadu marka waa arkaanta islaamka mid ka mid a iimaanka salaada oo la ogo sakada soomka xajka waay axaadiid iyo aayaad badan waa aqiimu salaata wa aatu zakaat sakadii wataas khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim waa aayad kale wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wayuqiimu salaata wayu'tu zakaa sakadii wataas wadalika diin اlqayima sakadaas baa meeshan looga hadlaya marka qofka sakada lagu yeelanayo waa islaam islaamnimo in laga helo xornimo laga helo milki taam ah waa in laga helo milki taam uu milkisan yahay waa in laga helo maaligu waa inuu cayinan yahay maalig la yaqaan yahay masaajid xoole uu leeyahay wax la xoolo la waqfa iyo laga hadli maaha xoolihii tiri marka lixdii nooc annacamu nicmooleydi nicmooley waa geela iyo lo-da iyo ariga shuruud baana imaanaysa meesha xoolahaas yeelanayaan wuxuu waa inay xoole yihiin nicmoole yihiin sanad waa inuu soo wareego xoolo foofo waa inay yihiin maaligu soofsado ninkii lahaa xoolo shaqeeyo oo waa inaysan ahayn maalan awrtii la dhaansanayay iyo kuwii beerta lagu qodayay iyo waxa noocaas oo kale ah nisaabna xooluhu waa inay gaaraan sakagoysk waa inay gaaraan annacmu nicmooleydi ko wannaqdaani labadii lacagood dahabka iyo fidada weeye labada lacagood addahabu waalfida ayaa la yidhaahdaa waaya dahabku wuxuu ku sakagoynayaa nisaabkiisu labaatan midqaal markuu gaadho oo maanta u dhigantaa la yidhi maa wasnuhu khamsatun wa hamaanuuna garaaman min adahabi alkhaalis siddeetan iyo shan garaam oo dahaba way maanta u dhigantaa lacagtaas fidaduna waa laba boqol oo dirham inay gaadho oo maanta u dhiganta shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo garaamka fidadaaya annaqdaan baa la yihahda labada lacagoo dahab iyo fido weeye iyo wاlmucasharaatu tii laga cushur bixinayey wاlmucasharaatu xoolaha laga cushur bixiyo waxa la quuto oo la cuno dacaamka ah mucasharaadka ah xububta miraha miraha weeyaan qamadigi shaciirtii heedi beriiskii waxyaalaha noocaasa geleydii oo markii hadhow beerta ka soo baxan toban meelood meesha la bixiyo mucasharaad baa la yihahda waaya walmucasharaat mucasharaad baa la yidhaahdaa kuwa laga cushur bixiyo wey wiyo wa amwaalu tijaarati baayac musharka iyo rogrogashada xoolaheedana zakaa lagu leeyahy tee xoolood baan haynaa annacam kow wanaqdaani labadii lacagood waa labo walmucasharaat waa saddex wa amwaalu tijaara ganacsiga ah xoolihiisa badeecada bucsharada afar xoolihii weli uu tirinayo wuxuu soo dhex geshay middaan bal ganacsigan waxa ka waajibaya wa waajibuhaa haa oo amwaalu tijaaraha ah waxa ka waajibaya rubuucu cushri qiimati curuudi tijaarati tijaarada iyo rogrogashada badeecadeeda badeecadaas qiimaheeda qiimahaas cushurkii toban meelood meel meeshaas rubuceed idaafadu mar hadday tirada ka badato war kalaa soo baxay dhahaan macnaha hadalka isbeddel baa ku dhaca qofka ganacsiga ku jira oo baayac mushariga ah xoolihiisu markay nisaab gaaraan waxaa la bixinayaa xoolihii markuu qiimeeyo waxa meesha u yaalla qiimeeyo sanadka aakhirkiisa xoolahan qiimaha degay oo soo baxay toban meelood meel markii toban meelood isla laga dhigo meel ka mid a meeshaas baa afar loo sii qaybinayaa afar baa loo sii qaybinayaa afartaa mid ka mid oo bixinaya maxaa u haray ninkaas toban meelood baa awal loo qaybshay sagaal meelood awal bee u hadha meeshii tobnaad baa la dhex galay afar inta loo qaybshay meel ka mid ah la siiyey dadkii sakada lahaa saddex meelood oo kalena sagaalkiibuu ku darsanaya kawa soo qaad meheraddow joogo toban kun oo dollar baa lagu bay noqotay waa la dejiyey xisaabtii toban kun oo dollar bay noqotay dollarka hadda dadka wareershay iyadaan ku mithaalina waaye toban kun oo dollar toban meelood haddii loo qaybsho maxaa cushur ah toban meelood meel maxaa ah toban kun oo dollar toban meelood u qaybi waa kun horta sagaalka kun oo kale halkan ha u yaallaane kunkan soo qabo kunkan afar meelood oo islee ka dhig meel kasta laba boqol iyo konton waa afar meeloodoo beer laba boqol iyo kontona laba boqol iyo konton buu dhiibi maxaa soo haray toddoba boqol iyo konton kunkii toddoba boqol iyo konton baa soo hadhay toddoba boqol iyo kontonkaa iyo sagaalkii kun oo xagga taallay isagaas isagay u hareen yaa hadduu labadaa boqol iyo kontonkaa kaga boqaylo toban kun oo dollar xoolihii o dhan baa ka fadaroobaya oo dee barakala-aan ka noqonaya oo xaqii lagu lahaa lagu leeyay waxa uu diiday intay leegyihiin waxa u haray tiradooda waxaa haray waxay qaban waayeen miyaa labadan boqol iyo kontonka ku baqayla wax u tarayaan waa maya war afartan ariyaa haysataay hal neef iska bixi hal neef iska bixi sagaal iyo soddon baa kuu hadhay sagaal iyo soddon w hadday kuqa- ku qanci weeday halkaa neefo addeysatay waxba kuu tari maaye kulli waa wada sidaas waaye wa waajibuhaa amwaalu tijaaraha baayac mushariga badeecadiisa kan ka waajibayaa rubuucu cushri qiimati curuudi tijaara tijaarada iyo baayac mushariga rogrogidda badeecadeeda badeecada qiimaheeda qiimaha cushurkiisa cushurku waa toban meelood meel cushurkaa toban meelood meesha rubuceed baa la bixinayaa oo waajibay cushur haddaa maqashid waa shay toban meelood loo qaybshay meeshi rubuc haddaa maqashidna shay afar meelood loo qaybiyey meeshi weeyaan intaasaa la dhiibaya lacagaha kalena waa sidaa dahabka iyo fidada iyo afar xoolood baan sheegnay warikaazu weeye xoolaha kalena rikaaz baa la yidhaahdaa waa jaahiligi waxay aasteen waay rikaaz ayaa la alrikaaz ayaa la yidhahdaa xoolaha rikaaska waa xoolaha shanaad oo zakadu ka waajibto waa jaahiligiibaa meel dhaqaale ku aasay waa dambe aan meeshii ka helnay maalan innagii shan meelood meel baa la bixinaya saasi loola soo baxo hadda maxaa meesha laga soo saaray dhagaxyo dhaldhalaalaya iyo maaha macdano kale iyo waxaa meeshii markii la qoday xoolo ku aasnaayo dahab iyo fidaa baa laga soo saaray islaamka ka hor baana jaahiligii hore aastay dahabka ayaan fidada meelahan dahabyada laga guranayo markii laga soo saaro meesha ay sakegoyskii dhan yihiin shan meelood meel baa la bixinaya afarta kalena isaga u harasa waa wixii dahab iyo fidaa wuxuu waa inay nisaab gaaraan ama xoolo kaloo haysay nisaab isku gaaraya qabla alislaam wax meesha la geliyey weeye oo maxaa lagu garto saxiixyadoodii iyo tiim barahoodii iyo sawiradoodii iyo boqor waa hore telin jiray magacii iyo waxbaa lagu arkay saasaan ku ogaanaynaa dii islaam meesha ku aastay islaamkii astaa leh waaya meel bannaana cidna lahayn baa laga qodo ama ninkaan wax qodaya meel isagu leeyahaa laga hela marka kuwaan la dhihmaya sanad ha soo wareego waxaa ku filan saasi xoolihii loo soo saaraba mar haddee intaa shuruudda kale la helo shan meelood meel baa la bixinaya xoolaha lixaad sheeg walmacdinu macdantii weeye macdan mataqaan godqalin waa xoolihii lixaad macdan waa maxay makaan ilaahay ku abuuray jawaahir dhe waxa weye dahab iyo fido meel baa macdan o dhan waxa la dhahaa meesha ilaahay jawhar baa ku jirha macdan macdan waxaa ku jira dahab fidaa ku jidha biraa ku jira nuxaas baa ku jidha waxaa laga soo saaroo dhan baa macdan la yidhaahda markaas macdanta hadday dahab kuu noqoto ama fido waa laga bixinaya laakiin hadday waxyaalaha kaloo dhaldhalaalaya iska tahay ama qaaliga ah ma aha iyada markii qashinka iyo boorka iyo qubka iyo waxaa laga dhameeyo nadiif laga dhigo baa iska bixinaysa xoolahaas xaalkoodu waa sidaas kitaabka la yidhaahdo magaciisa safiinatu najaa sheikii qoray halkaasu ku dhameey isagoo intaasoo qora fasalkan soonka ka hadlaya sheikha la yidhaahdo sheikhii horeo safiinaha qoray saalim bin cabdillaahi bin sumayr alxadrami safiinihiisu halkaas ku dhammaaday in hal hal sheikh iska wada leeyaha dadku iskaga qabaan moogta fasalladan hadda soonka ka hadlaya waxaa ku daray sheekha moxamed nawowi aljaawi la yidhaahdo oo waa shiikhe sharaxan weyn oo safiinaha kaashifatu sajaha sheikha leh oo kitaabka sharxay baa iska leh fasalka wuxuu yidhi mar haddii salaaddii laga hadlay zakana laga hadlay soonkan xoogaa waan isna ka xusaynaa soonkiibuu ku dara wuuna sharxa kitaabkii oo dhan buu sharxay intuu isaga ku daray iyo intii kalaba soonku marka waa arkaanta islaamku ka mid yahay يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات مسلimiintu waxay ku ijmaaceen soomku inuu faral yahay faralnimadiis diinta waxyaalaha barasho la-aan la yaqaan wey qof aan weligii cilmi u fadhiisan soon ma lagugu leeyahay haddii la dhaho ama salaad ma lagugu leeyahay haa buu leeyahay see baan la igu lahayn waxyaalaha iyada aan la baran qofku daruuro ahaan ku yaqaan wey qofkii diidoo dhah layguma le soon ama salaad layguma le iyadoo lagu leeyahayna waa gaaloobaya waana la dilayaa gaalnimaana loo dilayaa ilaa inuu yahay qof hadda soo islaama aan xog hayn oo qa- islaamnimada ku cusub ama kusoo barbaaray baadiye culimada ka fogo cududaar leh jaahilkii macduurka wey jaahil cududaar leh markan meel kasta cilmigii baa yaallo oo sahlan oo fudud oo qofku gurigiisa iyo meheradiisa meel kasta ugu soo galay hadduu doonayo isagu marka jaahil macduura hadda ma dhowa ma ma yaal meesha waa laga baxa waxuun iska qaliila mooyaane soonka waxaa la faral yeelay bisha shacbaan la yidhaahdo sanadkii labaadoo hijirada soonku marka uu kugu waajibayo arrimaha kitaabku sheegayo shantaa mid ka mida waa in la helo dhegaysa marka shantii waa tani yejibu waxa waajiba faslun hadaa fasilun yejibu waxaa waajiba sawmu ramadaana ramadaan soomkiisaa waajiba biaxadi umuurin umuur midkood umuurtaasoo khamsatin shana shan arrimood midkood markii la helo ramadaan in la soomaa waajiba biaxadi biwujuudi axadi umuurin umuur midkood joogiddeed umuurtaasoo khamsatin shana shan arrimood midkood hadduu joogo soon baa waajibaya lagama maarmaan noqonayo laakiin shantan arrimood laftoodaa sii kala duwan oo marna ummaddii oo dhan buu ku waajibayaa marna ummaddii oo dhan ku waajibi maayo arrinka koowaad bikamaali shacbaan bisha shacbaan la yidhaahdo ramadaan ka horeysa buuxsankeeda weeye dhammaystirankeeda halaathiina yowman soddon maalmood ay kaamil noqoto shacbaan hadday bisha ramadaan ka horeysa weye soddonkeeda hadduu dhammaaday waxba ramadaan fiira uma baahna bishii ma dhalatay iyo ma dhalan waxba la isweydiin maayo bishii horaa soddonkeedii dhammaaday maantoo kale ka soo qaad inuu dhammaaday caawa mar kasta waa ramadaan leanna bishaas marna soddon ma dhaafto dayaxa ah bilahan kaleo kow iyo soddonka iyo waxaa noqday shaqo kuma leh waaya wa haaniyaha midka labaad shantii arrimood biru'yati اlhilaali bisha aragtideeda wey fii xaqi man qof xaqiis haddaan qabanno qofkaasoo ra'aahu arkay qof baa isagu bishii arkay qofkaa bisha arkay wuxuu yidhi bishii baan arkay dee haddaa aragta soon baa la leeyahy wain kaana faasiqan hadduu doono faasiq ha ahaado qofkii yidhaahda anuu bishii baan arkay horta bal dadka kale intaan loo gudbin dee adigu bishii baa aragtay waa lagaa rabaa soon aduuba noo sheegtay in aragtay hadduu doono faasiq ha ahaado balaaye ah oo aan khayr lahayn haddaan doono innaga waxaan leenaha faasiq warkii qaadan mayno aduguse ma tiri waa arkay horta adigu waa inaan soontid hawa ummadda kale kaagama jiran la adigu adaa sheegay in aragtay fii xaqi man waa fasalada muhiimka fasaladan in aada loogu fiirsado fii xaqi man qof xaqi ra'aahu arkay wey wa in kaana haba ahaado faasiqan hadduu rabo hadduu doono faasiq ha ahaado waaya wa haaliثuhaa kan saddexaad marka midkaas saddexaad waxaa weeyaan bihubuuti hi hi oo ramadaanka iyo shahrigii sugnaanshihiisa weeye fii xaqi man qof xaqiis lam yarahu isagu aan arag bishii qofkan waa u sugnaatay mana uu arag isagu ooyey ugu sugnaatay bicadli shahaadatin qof cadlu shahaadaha baa ugu sugnaatay isagu ma arag bishii waa sugnaatay waxay ugu sugnaatay qofkan qof cadlu shahaado ah ramadaan baa qofkan u sugnaaday isaguna ma arag nafsad ahaantiisa laakiin habata iska dheh habata waa sugnaaday muxuu ku sugnaaday bicadli shahaada qof cadlu shahaada ah cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada kala jira halkaana lagu barta waana masalo weyn cadlu shahaada waa maxay waxa weeyaan waa qof rag ah oo xor ah oo qof hanuunsan ah oo muradiisa iyo sharaftiisa ilaalinaya ah oo wax maqlaya oo wax arkaya oo hadlaya oo baraarugsan shuruuddaasaa laga hela sidaa isagoo ah kabiirana weligii lama imaan dembi weyn dembi weyn weligii lama imaan xoolaagoon ma cunin waxa weeye zine lama imaan ribo ma cunin waxa weeyaan wax ma dilin dembi kabiire lama imaan kabiirana lama imaan haye saqiirana ma daa'imin dembi yarna ma daa'imin haddou ka dhacay xataa dembi yar joogto uma aha cadlu shahaada waa qofka noocaasoo qofka warkiisu soconaya wey markhaantigiisu soconaya wey kabiiro weligii lama imaan waxaan dad kabiiro la wada yimid ay maaragtay wada markhaanti kacayaan oo wada shaqaynayaan saqiirana ma daa'imin saqiiro ma daa'imin haddii lagu yidhi haddee ma daa'imine hadday hadday ka dhacdhacday marmar la la yimid ma daa'imine joogto uma aha waqalabat daacatuhu macaasiih daacadiisuna waxay ka qaalib tahay macsiyadiis saqiiradan yaryaroo awsan daa'iminoo ka dhacdana waxa ka tiro badan daacadiisaa ka qaalib noqotay haddou tan sakiiradii ka dhacayso san daaco lagu arag maaha daacadii baa ka qaaliba daacadii markaa yaroo qof ajnabiya ama fiirshay ama wax yar ka dhicin ama kelimad uu yidhi aan fiicnayn daacadiisaa ka qaalib ah ka tiro badan dembiyada yaryaroo uu ku dhaco daacadiisaa ka badan wey qofkaasaa bishii sheegay oo arkay marka adigana waa kuu sugnaata mar haddii qof noocan sifadaale uu kuu sheegay adigana waa kuu sugnaata laakiin maadan arag adigu laakiin qofkaasi waa inuu qaadiga u tago oo agtiisa ka furo inuu bisha arkay yidhaahdo ashhadu waxaan markhaanti ka ahay anii ra'aytul hilaala bishii inaan arkay shahaadatu xis baa la yidhaahdaayo dacwo inay ka hormadho shardi maaha bes warkiisaa la qaadanaya waa lagu soomaya soonkana haddii hal qof hal hal nin oo noocaasa waa lagu soomaaba laba laba shardi maaha soomidda hore kan shanaad usoo dhaadhac waaya kan afraad miya waraabicuhaa midka afraad biikhbaari cadli riwaayatin mid cadlu riwaaya ah kii hore cadlushahaado ahaa mid cadlu riwaaye ah oo warintiisa ku cadaalo samaynaya warramidiisa wey kaasoo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay qof cadlu riwaaye ah baa warramay inuu bisha arkay waana mid lagu kalsoon yahay sawaan waxaa isku mid ah waqaca ku dhacayaa filqalbi qalbiga sidquhu runtiis inuu run sheegayo amlaa kuma dhicinina alleela waa runtiis qalbigaada ku dhacdaya iyo kuma dhicinina waa isku mid waana qofku cadlu riwaayo cadlu riwaaya kee noqonaya shuruuddii kii hore aan u sheegnay isagu ma laha maalan qaar buusan lahayn kii hore inuu xor yahay baa shardi ahayd cadlu shahaadada ah dukuuro ninna yahay kan xornimo lama shardiyo ninnimana lama shardiyo qofkaani hadduu sida kale u fiican yahay intii kale laga helo laakiin nin maaha kow xorna maaha waxaa la yidhaahdaa cadlu riwaayo addoommadii baa arkay oo sheegay dumarkii baa sheegay wixii dumar ahaa oo dhan ama qof ka mida baa sheegay bishii baan aragnabay dheh waa arrinka afraad weeye marka waana qof lagu kalsoon yahay qofkii dumarkaa lagu kalsoonaabaa sheegtay inay bisha aragtay ama qalbiga qofka loo sheegaya ha ku dhacdo run inuu sheegayo qofkaani ama yaysan ku dhici laakiin hadda ummaddii o dhan baa ku soomaysa maaha qofkan loo sheegay iyo qofkaan arkay weeyaan intii u rumaysa weeye oo amase kayra mawhuuqin bihi buu ahaaday mid lagu kalsoon yahay kayrkiis qofkaani waa cadlu riwaayo cadlu riwaaya baratayo waa qofa ama xor ahayn ama rag ahayn ama labada midna maaha lagumana kalsoona wuxuuna yidhi bishii baan arka waa la soomin waase goorma in waqaca fil qalbi qalbiga dhexdiisa hadduu ku dhaco sidqu runtiis haddaa isdhaa leela awal ninkaan qofkaani run buu sheegayaa awal laguma kalsoonayn laakiin maanta waxaa istira maanta run buu sheegayaa qofkaan laguma kalsoonayn laakiin maanta waxaa niyadaada ku dhacday run buu sheegayaa addoonkan ama qofkaan sh- dumarkaa sheegay iyo wixii la mida qofkaa u rumeeyey baa ku soomaya wey waaya cadlu riwaaya waa qof aan been lagu aqoon marka adigu ama u rumee ama ha u rumayn waa qof lagu kalsoon yahay baa kuu sheegay waa masalada hore bishii ma arkay baa yiri ama meela isku madlactihiin oo iswaafaqsantihiin bay ka sugnaatay ama qofkaani laguma kalsoonee faasiq booba ahaa ama been baa lagu yaqaana ama ilmo yaroo sabiya weeyaane waxaa qalbiga qofka loo warramayo ku dhacday maanta run buu sheegayaa haddayse kugu dhacdo qalbigaada run marna sheegi mayo dee maxaaba qaadataa maba qaadanaysa warkiis wa khaamisuhaa midka shanaad bidanni dukhuuli ramadaan bisha ramadaan la yidhaahdo soo geliddeeda malaynteeda weeye wuxuu maleeyey ramadaan inuu soo galay bil ijtihaadi baynu ku maleeyey dadaal ijtihaadou galay wuu dadaalay waxbuu fiirfiirshay waa fakeray waa tanna waa dadkee waa fiiman qofkii ishtabaha calayhi oo iskaga dhex galo daalika arrinkaa bilihii baa iskaga dhex qasmay xabsi buu ku jiraa marka ma kala garanayo ci kuwaana u warrami mayaan meelaha ku ardeynaya u sheegi mayaan ramadaan baa soo galay wax lamid a xog ma hayo qof qabri ku jiro oo kale weeye qabriga adduunka weeye xabsigu qabriga adduunka oo kale weeye marka qofkaasaa dadaale wuxuu is yidhi midhaa waagi lagu soo xira alleelaha bishu bilhebel baa la marayey muddo badan halkaa waa joogtaa alleela maanta ama beri ramadaan baa dhalanaya dadaalkiisaba ku soo saara qofkaasi ijtihaadkaasu ku soomaya hadhow saddex mid bay noqon inay run u noqoto maalintuu mooday ramadaan inuu dhashay ay u dhalatay dee maalintaa wuu waafaqo marka bishiiba ku dhammaysto soonkiisa waa u jiraa ramadaan oo dhammaadayoo bishii ka dambeysay ama tii ka dambeysay in ijtihaadkiisu inta waafaqo ramadaanba waa hore lasoo dhaafay markaasaa waxaa uu ga- bil dambou soomay isagu ramadaan u qaba hadhow baa la yidhi war bishaa soomanayd ramadaan tii ka dambeysay ba ahay ama tii kasii dambeysay ahay markaasna dhib male qallay ugu dhacaysaa ramadaankii dhaafay qallihiisi weeye soddonkaas kama khasaarin waxba laguma leh haddii aan ramadaanoo aan soo gelin baa ijtihaadkiisu wuxuu u soo saaray waa ramadaan baa marakan dhashay bishii ramadaan ka horreysay ama tii kasii horreysay buu mooday ramadaan inuu dhashay mana dhalan wuu sooma hadhow baa la yidhi ramadaan waa ka hor dhacda sunna ugu dhacaysaa bi soddonkaa beri sunnay kuu tahay faralkii waa lagugu leeyahay la dhahayaa ninkaas saasaa loo maamulayaa isaga waaye saasaa isaga loo maamulayaa saddexdaa mid buu noqonaya waa qof meel mugdiga jooga bilihii baa iska dhex galay xabsi buu ku jiraa wuu dadaalay dadaalkiisina arrinkaanuu soo saara marka shantan arrimood laba ka mida waa caam waa lagu soomayaa bishii hore hadday soddonkeedu buuxsamo ramadaan ka horreysay war male ummaddao dhan baa soomaysa waa arrin caama waaya qof cadlu shahaadaah oo daacadah oo qofkaynu shuruuddiisa sheegayna hadduu arkana iyana waa sidoo kale waa lagu soomayaa kabiirada aan la imaano sakiiro daa'imin oo daacadiisu ka qaali noqoto macaasidiiso ninka ahaayoo xorta ahaayoo wax maqlayo wax arkayo hadlayey shuruuddiisu ay ka mid ahay waa la qaatay kaasna warkiis waa lagu wada soomaya saddexda kale waa khaas khaas ummadoo dhan maaha dowladdoo dhan iyo shacabkao dhan baa qaadanaya maaha qofkii sheegay iyo ciddii u rumaysa wey qofka faasiqaa ee soo warramay kaa cadlo riwaayadaa iyo ee qofkaana xabsiga ama wixii lamida ku jira iyo arrimahaasi waa sidaa iyagu fasalkaas isaguna waka faslun haadaa faasilun weeye fasalkan fiiriye shardu sixatihi hi oo ramadaanka ama soonka asixidiisa shardigeedu shardi bimacnaa shuruud buu hadda noqonaya mufradu mudaafun limacrifati yacumu waxa weeyaan shuruudda asixidiisa shardu sixati asixidiisa shardigeeda oo shuruud looga jeedo arbacatu ashyaa waa afar shay soonku markuu asaxayo afar shardi baa laga maarmaana kow islaamun islaamnimo qofka soomaya waa inuu muslim yahay gaalooyinka hadday dhahan waa soomaynaa ama dhahan cunadaan ka soonna waxbaa maaha waxba kama jiraan wa caqlun caqli kan labaadna qofku waa inuu caqli leeyahay tamyiiz wa- wa- wax kala garanayo qof waalan iyo ilmo yaroo weli aan wax garanayn iyo maya maba niyeysan karaan maxay soomaan labo kan saddexaadna wanaqaa'un dahirnaan wey dahirnaan gabadhay ka dahiran tahay min naxwi xaydin dhiigga caadada iyo wixii la mid a xayd iyo nifaas iyo wixii la mida waa inay ka daahir tahay markii soonkeeda asaxaya gabadha kan afraad wa cilmun qofku waa inuu cilmi leeyahay bikownil waqti waqtiga ahaanshihiisa qaabilan uu yahay mid qa- aqbalaya lisowmi soon waqtigu inuu soon aqbalayo waa inuu qofku u cilmi leeyahay waqti aan soon aqbalayn baa jira labada ciidood soon aqbali mayaan labada ciidood lama soomi karo saddexda maalmoodoo ciidda xajka ka dambeeyana ayaamu tashriiq baa la yidhahdaa lama soomi karo shantaa maalmood soon ma aqbalayaan waaye bisha xataa ramadaan ka horeysa shan iyo tobankeeda dambe qofkaysan caado hore u ahayn inuu soo soomo oo horey la soo xiriirin ama caado u ahaan jirin waa la mid waa inuu qofku u cilmi leeyahy waqtigu inuu soon aqbalayo hadduu iska soomo xilli aan soon aqbalayn uusan cilmiba u lahayn waxbaba ma jiraan waaye maalmaha xajka la joogana ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala wey maalmo wax la cuno wax la cabo ilaahay la xuso oo halkaas takbiirta iyo talbiyada iyo khayrkaa ka socdo waaye masaa-ishaas marka hadda qofkan intaasaa loo shardinaya qofki intaa laga hela ka asaxaya faslun shuruudu wujuubihi soonka wu- waajibidiisa wujuubkiisa shuruudeedu khamsatu ashyaa shan shay wey qofka soon ku waajibaya shan shardi waa in laga helo qofkan shantaa shardi laga helin soonka kuma waajibin maxaa ka mid a islaamun islaamnimo waa inuu muslim yahay qof aan muslim ahayn maxaa ku waajibaya ka asixi maayo soonku waxaan leeyahay qofkaas waa inuu macnaha uu ku waajibayaan leeyahay waa inuu islaamnimo waa in laga helo islaamun baa laga maarmaana hadda gaalada soon ka asix maayo maca daalika soonkii waa laga dalbaya aakhiro maxaa la soo soomi weydeen baa leeyahay cadaab dheeraada loo cadaabaya islaamun iyo wa takliifun mashaqayn takliif haddaa weliga aragtid meelay ku taal waa baaliq caaqila qof qaan gaaray caaqilna ah qof takliif waa in laga helo buluuq iyo caqli waa inuu leeyahay hadduusan qaan gaarin ama waalan yaho caqli lahayn ama miir daboolan yahay ama sarqaansan yahay maya waaya laakiin qofka isagu iska waaliyo oo khamre iyo balaayo waxaas inta cabbay iswaalada iswarasho caqli iska qaaday waa loo haystaa ilmaha yar markay toddoba sano jiraan baa salaada iyo soonka iyo waa la amraya toban sano hadday gaaraan waaba lagu edbinaya lagu garaacaya weligaana arrinkaas waajib ku yahay islaamun wa takliifun iyo wa idaaqatun karid awoodid waa inuu qofku soonka awoodo hadduusan soonka awoodin xisan wa sharcan xagga muuqaalka buusan la awoodin ama xagga sharciga muuqaalku waa maxa waa qof da-ah ma awoodo koow ama waa xanuunsan yahay xanuun ba usan la awoodo xis aha xiska nooga muuqda usanba la awoodin marna sharciga usan la awoodin xoog waaba leeyahay qofku dee gabarh xayd leh ama nifaas leh awood kale kama maqnee sharcigaa u diiday kan afraadna waxa weeye wasixatun caafimaad qof jiran oo aan soomika awoodi karin laguma le soon iyo wa iqaamatu nagaadina waa in la helo qof negi weynayo qofka soon ku waajibayo qofkaan negayn musaafira soonka waajib kuma aha hadhow ha qalleeyo laakiin hadda waajib kuma aha waxaa masale halkaa marka laga sheegayaa qofku markuu musaafir yahay oo soonka rabo inuu iska daayo oo afuro waagu intuusan beryin waa inuu magaalada int ka baxo inteeda camiran hadduu inta magaalada u deganaa iska seexdo barqadii ka safrayo dhahayo musaafir baan ahay ee soonna ee soomi mayo waa iska afurayaa taa laga yeeli maayo waagu waa inuusan ugu beryin magaalada isagoo ka baxay ha u beri maalintaa markaa waa afuri karaa wixii ka dambeeyana safar buu siiye waxaa laga soo reebaa qofka safarka ah afurkaa u bannaan soo lama dhihin qofka mudiimu safara safarkiisu waa iska joogto maalin kasta diyaarad buu wadaa bil kasta waa wadaa goormuu soomayaa hadduu dhaho mar kasta waa afurayaa sanadkii dhaweyto waa waday waa baylood sanadkan ramadaankeedii waa wadaa weligii waa safar sanad kasta hadduu dhaho safar baan ahay oo lixdan sano saa ku wado maxaaba weligiisba soomaye gaarina ama gaari buu wadaa maalin kasta waa safar maalinna magaaladaas gobolkaasu ka soo baxaya maalinna gobolkaasu ka soo baxaya maalin kasta waddadu saaran yahay musaafirkana inuu afuro waa loo ogolaa waa darawal ama waa doon iyo marka buu wadaa safarkii loo ogolaan lahaa afurkana waaye laakiin waa mudiimu safar safarkiisa iska joogto ah de haddii la dhaho qofkaa weligaa ha soomin weligiisba waxay noqonaysaa sa- soonkii o dhan ba inuu ka tago culimmadu waxay dhaheen qeyb ka midi qofkaa isaga ah ha soomo ee qofka safarka ku dhex afuraya waa qof rajaynaya hadhow war inuu helayo nagaado waqti uu nagaado u heli doonaa safarka ka baxo oo hadhow qalleeyo laakiin kani weligiiba ma rajaynayo inuu nagaado oo waa u qalleeyaba helaba iska soomo marka ha soomo isagana intaasaa laga sheegay darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab